munaasabada daahfurka ololaha tallaalka iyo ku-qabsoonta magaalada baydhaba iyo weliba ku qeyb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya cusmaan cabdi muuse gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka baay kan degmada baydhaba qaar ku mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wakiilo ku dareera hay-adda unisef iyo w h o ugu horeyntii weliba hadal kooban oo ka eedan muhiimada ah ololahan tallaalka usunlayaah owlaada shanta sana kiyaar ku jeediyey madaga caafimaadka degmada baydhaba cabdiraxmaan caladaala iyo madaga wacyigelinta cabdiqaadir maxamed ama xafladan daafurka ah ujeedkeeduna uu yahay maalinta inaan daafurno talaalka loo yaqaano n o b v oo novel oral bolio vaccine oo talaalka ciribtirka sanad kastaba talaalkan waxaa la qabtaa afar round marka roundkan oo round two ah waxaa lagu soo daray maadaama n o b v-gi la bedelay oo n o b v lagu bedelay oo laga dhigay talaalka ciribtirka boolyada marka waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa talaalkaas oo loogu talagalay dadka ciyaalka ka yar shanta sano loogu talagalay ciyaalka shanta sano ka yar oo runtii kambeynkan la rabo inuu dhammaan la gaaro taargetka ugu sarreeya oo ah in maxaa lalahay degmada baydhabo oolada ciyaalka shanta sano ka yar in kambeynkan ka faa'iidaystaan
ma rajayna insha allah muhiimadda uu sleeyey talaalkan dowladda soomaaliya dalbatel eryalansheyni haydo iyo saaxiibada sheynan waa talaal qiimo leew oo lagu korseedo cudurkan inuuna bulshada saasan deersino lafadabo bilaara oo lanku faa'iday cayaalku yar shanta sana talaalkan waa talaal qiimo ka fadhiyo lacag manoogabana laakiin wal hagadi waa walniin sheeni walnii taageri marka bulshadan inay oon fahmaan in talaalkan iyo talaal qiimo leh oo aad ninka muhiimsan marka wacyigeliyaasha gobolka ama heer state ama heer degmo wala nagadaanba ilaa bulshada hoos meel fada inaynu faahno wal oo fursad qaali ow oonu deersan la fado bulshada lan walbana walba gurishay ku bilaaba meergaas dad caafimaad ku tirsan oo ama health professional oo talaalka inay qaadaan taas waa waxyaabo lagu feelayo marka lan walba nafsadiis ku bilaabay darisay kiijoy bulshadan saaska deeroy mas-uuliyiinta ku hadalay munaasabada daafurka iyo weliba shaqaalaha caafimaadka biyaha talaalka iyo kala dardaarmina in oo ka dadaalana sidii talaalka iyo ndeersii laayana tiro badan oo awlaado eh shanta sana ku yara si lanku horseeda aafada cudurka dabeela iminka iyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ka nool degmada baydhabo inay hela talaalkaas waa talaal ninku hortagaw cudurada dilaaga ah gaar ahaan kan hatan injeed boolyada markan idaa muhiiminkaiyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada kanool degmada baydhabo inay hadeera talaalkaas markan way ahaan bulshada wayba aan sheeganahay inayonay ku faa'iidaysadaan talaalkaas oo qiimo badan oo walbadana ku taraw caafimaadka bulshada oo badbaadan ah ciyaalka naafow lahaay ciyaalka andhamada lahaay talaalka cudurkan boolyada markan bulshada kanool degmada baydhowona waanka baaqana inay ku faa'iidaysadaan hooyooyinkana marwalba iniyo insheegada sidii ciyaalsho kubadbaadii lahaayeen ka fikiraan
runtii muhiimadda uu leeyahay ayay ku tusinaysaa in wakiilo badan ay ka soo qayb galaan iyadoo ay fulinayso dowlad goboleedka koonfur galbeed ay fulinayso ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya cusmaan cabdi muuse iyo waliba usasir rasmeen dahfuray talaalka cudurka dabeelaha welina uusan mahnagay dhammaan dadkii ku shaqeeyay qabsoomidda ololahana oo iyoon ku horayaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda unisef iyo w h o welina uusa ku buuriyay dhammaan waalidiinta awlaada inuu la shaqeeyaan kooxo caafimaadka iyo unku kooyaan xaafadoosha si awlaadiyo lan talaala taliya waxaan rabaa marka anoo soo koobaya inaa hal qodob oo muhiima aan ku daro qodobkaasoo ah horta talaalka noocan ee novel olio novel maxaa lalahay sheeg bolio oral vacciinka two waa markii ugu horreysa horto soomaaliya la keeno sababtana waxa waa wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka iyo wasaaradihii caafimaadka dowlad goboleedyada ayagaa dalbaday oo ka dalbaday hay-adihii unisef iyo w h o sababta loo dalbayna waa tan hadaayita ay ka hadashay gabadhii ka socotay w h o oo si transmishinka ama inuu cudurka fido si loo yareeyo ama loo baabi'iyo talaalkan waxaa loo baahan yahay in aad looga faa'iidaysto wadamo badanoo kasoo faa'iidaystayna way ku aflaxeenoo waa lagu ciribtiray boolyadii